bismillaahi araxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsanna khayaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin isniina taariikhdu ay ku hastaysan tahay sagaaliyo tobanka bisha juun sannada labada kun toddobiyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wararka naga soo gaaraya degmada qoryoole ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxa ay ku waramayaan in maleeshiya ka tirsan kooxda al-shabaab ay isku soo dhiibeen ciidamada dowladda soomaaliya sida uu sheegay mid ka mid a mas-uuliyiinta degmadaasi oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay inay jiraan ilaa iyo saddex iyo toban ka mid a maleeshiyaadka al-shabaab oo u sheegay inay wateen qoryahooda inay isku soo dhiibeen ciidanka dowladda ayna ugu baaqayaan inta kale inay isaga soo baxaan kooxahaasi kuna soo biiraan dhanka dowladda oo ay ka faa'iidaystaan cafiskii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee ku aadanaa in dadka soomaaliyeed ee ka barbar dagaalamaya kooxdaasi cafis oo fidi doono ciddii isku soo dhiibta dowladda soomaaliya saddex iyo tobanka ayuu sheegay inay iska soo dhiibeen aagga degmada qoryoole halkaasoo muddooyinkii dambe weeraro kedis ah ay ku soo qaadayeen kooxda al-shabaab ciidanka dowladda soomaaliya saddex iyo tobankan dhallinyarada ayuu maamulka degmada waxa uu tilmaamay inay kusoo wareeji doonaan dhowaan dowladda federaalk soomaaliya ayna usoo gudbi doonaan magaalada muqdisho si halkaasi loogu hayo sida uu hadalka u dhigay ma jiro warar dheeraad ah oo kasoo baxay dhinaca al-shabaab oo ku aadan isu soo dhiibista tiradan dhallinyarada ee ka tirsan kooxda kuwaas oo qayb ka ahaa ciidankii ka barbar dagaalamayay al-shabaab muddooyinkii dambe maamulka dekeda berberah ee somalilan ayaa waxa ay ka hadleen khasaaraha iyo sidoo kale waxyeeladii u geystay dab habeennimadii xalay ah ka kacay dekeda magaaladaasi wararka waxa ay tilmaamayaan in dabkan uu keliya khasaarihiisu ku koobna hal konteynar oo ka mid a konteenarada dekadaasi yiilay iyadoo maamulka ay sheegeen in ay baaritaan ku samayn doonaan dibna kaga soo warrami doonaan waxyaabaha dhaliyey dabkaasi iyo khasaaraha uu geystay inta uu la egyahay dabkan ayaa waxaa la tilmaamay in damiintiisa ay ka qayb qaateen shaqaalaha dabdamiska oo qaarkood waxyeelo ay kasoo gaartay sida uu sheegay maareeyaha dekeda berbera maruu warbaahinta la hadlayay
dekeda qaybta kontiinarada la dhigo ee staaginka ah waxaa ka kacay dab hal kontiinar oo markaas buuxay ayaa dab ka kacay lixdii iyo barkii ilaa iyo sagaalkii habeenimo waxaa la dagaalanaya dabkaas alxamdulilah dabkaas waan ku guulaysanay inaan dabino oo gurmad badan oo hadduu gobolka yahay hawsha aduga camal ku qaban seefatigeeda iyo dhamaystirkeedina alxamdulilah si wanaagsan buu dhamaaday iminkana wax laga baqanayo oo dabkaasu raadi naga tegay ma jiro keliya hantidii containerkaa ku jirtay oo baabaaday marka waagu inoo beriyana insha allahu tacaala waxaa baaris lagu samaynaya bal containerkaa wixii ku jiray iyo waxaa dabka sababay ayaa baaris lagu samaynayaa laakiin alxamdulilah hawshaas uu dhinacba inooga dhacday socodkaasaan kasoo raaxnay iminka ayana waxaa nagala qayb qaatay shirkadda haamaha maamusha ee b o g ayaa iyana hawshaa nagala qayb gashay oo weliba dad shaqaalaheedii kamidi ay dhibaata kasoo gaadhay dagaalka ay dabkaa kula jireen marka waxaan leenahay dadweynaha somalilan guud ahaan waxaan la socodsiinaynaa in hawshaa gacanta lagu qabtay ay dhammaystirantay alxamdulilahi rabbi alcaalamiin halka warkaasi aad ka dhagaysanaysaan waa raadiyo wardheer taliyaha waaxda socdaalka dowladda soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in safarkiisii dalka norway aanu qayb ka ahayn sida uu tilmaamay dib u soo celinta dadka soomaaliyeed ee qaxootigu ku joogo qaybo ka mid a dalalka yurub waxa uu sheegay jenaraal kofi in socdaalkiisii norway keliya uu ku wajahnaa in labada dalal ay iska kaashadaan arrimaha la xiriira socdaalka iyo haddii qof qaybo ka mid a soomaaliya qaab qaldan uu kaga soo baxo inay kusoo wargeliyaan waxauna sheegay inay u taallo qaxooti in lasoo celiyo iyo inaan lasoo celin wasaaradaha ku-shaqada leh iyo sidoo kale mas-uuliyiinta dowladda waxa uuse meesha ka saaray socdaalkiisii norway inuu ku wajahnaa arrimo la xiriira dib u soo celinta dadka soomaaliyeed ee ku jooga waddankaasi magangelyada xataa waxa uu sheegay haddii ay sharci darro ku joogaan
xaqiijiyo meel ay uga jirtay safarkeenna dad la soo celina maysan jirin norway wixii ay ballan qaaday oo ahayd inay soomaaliya wax la qabato dowladda soomaaliya u sheegtay anigoo kalena ma ahan qofka kala hadlayo wasaaradaha ayaa kala hadla arrintu mar hadday horumarin iyo dhaqaale iyo fangarayn markay noqoto aniga bannaankan ka jooga mid waa taas oo hadda galaangal iyo inaan budget inaan dhaqaale helo iyo uma tegin laakiin shaqadeeyaba ma ahan kuma jirto ajendaha u tagana meelna uguma jirin wax la xiriira dadka la soo celin oo qaxooti kala hadalna ma jiraan inaan waxaan kala hadalnay oo keliya waxay ahayd dadka soomaalida ee socdaalaya in xuquuqdooda la ilaaliyo in wixii adinka idinka badan oo aad aragtaan oo si sharci darraa dalkeena ama airboorradeena aad aragtaan inay kasoo baxeen inaad nala socodsiisaan tusaale qof halkaan ka baxay hadduu ka dego oslo ka degay intaysan naga qaadan aragti xun inay nala socodsiiyaan si aan u ogaano qalabku meeshuu ka dhacay iyo saraakiishanu sida u shaqaynayso waa arrimaha socdaalka inaan ka wada shaqayno
brigeda ba ayaa la hadal hayay in socdaalka taliyaha socdaalka iyo jinsiyadaha soomaaliya ay qorshaha ugu jirto inuu kala hadlo dowladda norway sidii loo soo celin lahaa dadka qaxootigaah ee ku jiro dalkaasi arrintan ayuuna haatan ka saaray meesha asigoo tilmaamay in qorshaha socdaalkiisu qayb aanu ka ahayn qaxooti la soo celinayo iyo waxyaabo kaloo la xiriira intuba wararka naga soo gaaraya magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxa ay ku waramayaan in magaalada ay ka soconayaan baaritaano ku aadan dil habeennimadii xalay ahaa halka loogu geystay ganacsado caan ah oo si aada looga yaqaanay magaalada muddooyinkii dambana ku howlanaa dhismaha suuqyo laga hirgelinayo xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada beledweyne waxaana la sheegay ganacsadahan inuu ahaa shaqsiga qaatay qandaraaska lagu dhisayo suuqyadaasi kooxo hubaysan ayaa dilkiisa ka dambeeyey kuwaas oo goobta isaga baxsaday markii dilka ay geysteen kumana guulaysan laamaha ammaanka ee magaalada beledweyne inay gacanta kusoo dhigaan ragga falkaasi ka dambeeyey guddoomiyaha magaalada beledweyne fidow oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in aan lagu guulaysan in gacanta lagu soo dhigo balse ay wadaan baaritaano ku aadan in la raad raaco kooxihii dilka ka dambeysay oo aan weli lasoo qaban xaafow sidoo kale waxa uu sheegay in ay wadaan qorshayaal ku aadan sidii lagu xaqiiji lahaa amniga mas-uuliyiinta waa muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku sugan magaalada beledweyne loogana hortegi lahay kooxaha falalka dilka ka geysanaya magaaladaasi waxauna tilmaamay in laamaha ammaanka ee maamulka ah iyo sidoo kale kuwa heer federaal ee ku sugan magaalada beledweyne ay iska kaashan doonaan sidii loo xaqiiji lahaa amniga muwaadiniinta soomaaliyeed ee halkaasi ku sugan wararka naga soo gaaraya gobolka galguduud qaybo ka mid ahna waxaa laga dayrinayaa xaalada nololeed ee ka jirta iyadoo goobaha qaar lasoo sheegayo inuu ka dilaacay cudurka shuwan biyoodka waxaana gobolka galguduud uu ka mid yahay goobaha inta badan ay sida aadka saameynta ugu yeesheen cudurada kala duwan ee ka dilaacay haatan qaybo ka mid a soomaaliya oo ugu horeeya cudurka shubanka haddaba qaybo ka mid a gobolkaasi ayaa laga soo sheegaya xaalad aada u liidata inay ka jirto dadka deegaanka ayaa warbaahinta la hadlay waxayna sheegeen in ay xaaladooda haatan tahay mid liidata aadna u xun
walaal meeshaan horta waa waa dadkeenu yaha degan oo waa dad tuulo yar wey hadda saas maaragtay dad waa duuka la xariirna ma jirto waa dad oo maaragta xagga dhibaatada oo maaragta iska ka jirto oo in badan ay ka jirto ilaa adiga wakti badan ay ka jirtay meeshaa marka cidaan la hadasha hadda wax masuuliyana oo sida galmudug oo kale ka tirsan oo meeshaan soo gaaray haba yaraatay ama caafimaad u keenay ama maaragtay kormeer ku yimid hadda haba yaraatay ma jirto waxaan u gudbinaynaa adduunka cid allaa cidi wax ka qaban karto ama maaragtay maamul gobol ha ahaata ama maamulka dowladda dhexe ha ahaatay cid allaa cidi wax ka qaban karto ayaa u gudbinaynaa inay caafimaad kala soo gaaraan oo ummadaas waxay nafaqa maaragtay dadka nafaqa darada u dhimanaya waxay ku kaalmay karaan ayay nala soo gaaraan ayaan kahasanayna qaybo badan oo kamid ah dalka soomaaliya ayaa haatan si aada looga soo sheegaya cudurka shuban biyoodka kaasoo waxyeelo u geystay dad aada u fara badan oo intooda badanna u badan dad danyar ah oo ayna ka agdhaween goobo caafimaad oo dadkaasi loola cararo marka uu soo rito cudurka warkii waad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheera khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanayo waa naga intaa warkaanigo saaxiibkiina miin ayaa idiin soo saara idiin akrinaya intaynu warkan warka xiga dib ugu kulmayno sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi وبركاته